qoysku waa udubdhaxaadka bulshada waana meesha ugu horeysa ee lagu barbaaro lagana helo jacayl nabad iyo barbaarin haddaba maanta warbixinteenani waxay iftiiminaysaa doorka qoyska soomaaliyeed ee horumarka waxaana kaga hadli doonaa caqabadaha horyaala iyo fursadaha horumarineed qoyska soomaaliyeed waxa uu leeyahay taariikh dheer oo ku salaysan wada jir isku xirnaan iyo tixgelin dhaqameed qoyska ayaa ahaa meesha lagu baran jiray akhlaaqda diinta iyo dhaqanka suuban si kastaba ha ahaatee sannadihii lasoo dhaafay qoysaska qaar ayaa wajahayay caqabado la xiriira saboolnimo dagaalo kala guur dhaqan iyo saameynta tiknolojiyadda waxaa jirta baahi weyn oo loo qabo in la xoojiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda qoyska in la taageero waalidiinta iyo in la abuuro barnaamij kor u qaadaya xasiloonida qoysaska soomaaliyeed maalinta caalamiga ah ee qoyska international day of families waxaa la bilaabay in si rasmiya loo xuso sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii kadib markii qaramada midoobey ay si rasmiya u aqoonsatay muhiimadda qoyska ee horumarka bulshada golaha guud ee qaramada midoobey ee u n general assembly ayaa sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii meel mariyey qaraar rasmi ah oo lagu asteeyey in shan iyo tobanka mey sanad walba loo dabaaldego maalinta qoyska go-aanka waxaa gaaray golaha guud ee qaramada midoobey u n general assembly iyadoo ay xubin ka yihiin dhammaan wadamada caalamka oo ay ku jirto soomaaliya qaramada midoobey ayaa door muhiima ka qaadatay kor u qaadidda wacyiga ku saabsan doorka qoyska ee horumarka barbaarinta iyo isbeddelka bulshada ujeeddada maalintani loo xusayo ayaa kor u qaadista fahamka muhiimadda qoyska ee horumarka bulshada iyo dhaqaalaha iyadoo la xoojinayo siyaasadaha qoyska lagu taageerayo sida caafimaadka waxbarashada iyo nabadda haddaba guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose sidoo kalena ah xubin ka tirsan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland faaduma aadan katella ayaa idaacadda waamo uga warbixisay doorka qoyska ee bulshada iyo waxa xuska maalintani caalamiga ah uga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed iyadoona dhanka kale ka warbixisay doorka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ay ku leedahay taageeridda qoyska
waa mahadsan tahay hor jiritaanka qoyskaa la yiri qoyska inuu sii jiro oo uu sii noolaado nolosha ilaah baa uqaysaa macnaa uu sii dhisnaado oo reerkii labada qofoo mas-uulka ahaa iyo caruurtii iyo uu sii jiro wuxuu uga dhigan yahay inay caruurta badbaado wuxuu uga dhigan yahay qoyska inuu badbaado inay gabadhii badbaado inay xaalkeeda u noqdo xaal hagaagsan waayo hadduu qoyska burburo gabadha waxay noqonaysaa gabar macnaha dayacan ee garoob noqotay rafaadsan gurigoodan kasoo tagta gurigeeda aan joogin bay noqonaysaa jiritaanka qoyska wuxuu kamid yahay bulshada oo badbaadi waa tahay shan iyo tobanka meey sanad walba waxaa la xusaa maalinta loo asteeyo qoyska xuskaas muxuu idinkaga dhigan yahay ama guud ahaan qoysaska uu uga dhigan yahay horta anaga gabdho muslim baanu nahay haddii ay macnaa maalinta macnaa waxaas maalimooyinka una xuseen bay kamid tahan filaya ilaa qoyska inuu sii jiro uu qoys sii jira ahaado oo qoys aan taageerno jiritaanka qoyska annaga waxay nooga dhigan tahay wax fiican bay nooga dhigan tahay waxaana gabdho tababartay ma gaari karno gabdhihii ganacsata inaan wada dhamaystirno ilaa tusaale macnaha gabdha ahaan u noqon kara oo barnaamijkaa bartaa jiraan wuuna sii soconaya insha allah xarun baa jirta xarunta horumarinta haweenka la dhaho ee dowlad goboleedka jubbaland kismaayo ku taalla oo madaxweynaha uuna siiyey oo noola dhisay oo hadda wasaaradda ay gacanta ku haysiiya annagaan gacantaan ku wada haynaa jira halkaa waxaa ka baxay gabdho tiro badan oo wax ku bartay hadda waxay sameeyeen waxay barteen farsamadii gacanta noocyada kala duwan bay barteen lacagtoodii ay ururseen bay waxay ku samaysteen inay dhar gashadaan shaambada sameeyaan cilaanka sameeyaan sida bekeriga ama sida foornada iyo doolshada waxaa camal sameeyaan wixii ay sii gataan waad soo arki kartaan xataa idin waad tegi kartaan qaar kamida bulshada ku nool kismaayo ayaan dhankooda ka wareysanay muhiimadda xuska maalintan iyo sida loo xoojin karo jiritaanka qoyska
mahadsan tahay magacaygu waa hibe maxamed aadan maalinta caalamiga ah ee qoyska oo la xuso shan iyo tobanka mey sanad walba waa maalin si gaara loogu muujiyo muhiimadda qoyska uu ku leeyahay horumarka iyo xasiloonida bulshada waxaa lagu horumarin karaa qoysaska dhowr arrimood oo ugu horeyso dhaqaalaha iyo caafimaadka horumarinta qoyska waxay u baahan tahay in la fiiriyo dhinacyo kala duwan gaar ahaan kuwa la xiriira nolol maalmeedka sida dhaqaalaha iyo caafimaadka dhaqaalahaan hadaa fiirino in la abuuro fursado shaqo oo lagu taageerayo waalidiinta si ay u daboolaan baahiyahooda qoyska in dumarka lagu dhiirigeliyo inay helaan xirfado shaqo si ay gacan uga geystaan dhaqaalaha qoyska walahi maanta somaalin agteyda aad ugu weyn waaye maxaa yeelay afar iyo toban sano hadda reer leeyahay afar iyo toban sano hadda ka hor waxaan ahaa qof keligii meel jooga haddana waxaan ahaa qof sagaal caruur haysto aabba sagaal caruur haysto marka way kala duwan tahay maalintaas iyo maanta aniga dhankayga iyo aad ku soo kordhisay horumarka qoyskaaga iyo korinta caruurtaada hadday ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka
waa maasan tahay waa su-aal wanaagsan waxbarashada haddaa kaaga soo qaado horta qabaa oo waxaan aaminsanahay wax kasta inuu allaha raxmaanka bixiyo oo ilaahay uu leeyahay in allah yarzuuq meeshaa biqayri xisaabin marka markaan waxbarashada kaaga soo qaado kale hadda afar cunug waxay ii dhigataa iskuul toddoba cunugna waxay ii dhigataa dugsi marka afarta markaan kuleeyahay waxay ii dhigataa dugsi afarta ugu waaweyn waaye marka iskuuley hadda markay kala bargaareen qur-aanka waxaan geeyey in ay haddana af soomaaliga wax ka bartaan marka waxaan rajaynayaa markii arintaas ay guuleystaan af soomalias ay bartaan kadibna in aan yani ilaa heer jaamacadeed aan saas usii wado qur-aankan dhinanka kale ay kasii wadaan xuska maalinta qoyska iyo waxay uga dhigan tahay bulshada gaar ahaan qoysaska waxay uga dhigan tahay maali weyn oo aada u qiimo badan mudana in la xuso waxayna ka caawin kartaa bulshada horumarintooda iyo iyo iyo iyo wax soo saarkoodaba intaba inay jiritaankooda ay sare u qaadaan markii la dhaho dhanka caafimaadka ama dhanka dhaqaalahoo kale aad bay u fiican tahay oo maalintan caalamiga ah ayaa loo dabaaldegaa sanad walba marka la soo gaaro shan iyo tobanka bisha shanaad iyadoona muhiimaddu ay tahay in kor loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan muhiimadda qoysku uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay iyo sidii loo xoojin lahaa